wacan idilkiinba dhegaystayaal meel kastoo aad naga maqlaysaan kusoo dhowaada barnaamijka horumarinta nabadda ee redio beerula waxaana barnaamijka idila socodsiinaya anigoo cumar ameerika toddobaadkan barnaamijka horumarinta nabadda ee redio beerula waxaan diiradda ku saaraynaa doorka tababarada ku saabsan wacyigelinta ay ka qaadan karaan horumarinta nabadda waxaana barnaamijka marti noogu ah cabdixakiin axmed aadan oo la soo shaqeeyay hay-ado kala duwan islamarkaana soo bixiyey tababaro kala duwan ugu horeyn cabdixakiin kusoo dhawow barnaamijka horumarinta nabadda ee radio beerlo inagoo kaaga mahad celinayn waqtigaaga qaaliga ah marka horese waa maxay nabad waa dhowahay waad ku mahadsantiin radio beerla sida quruxda badan ay isoo dhoweyseen si fudud nabaddu waa shay ugu muhiimsan nolosha bilaadanka ee horumar ama dal ama bilaadan ay ka gaari karaan sababtoo ah haddaadan nabad haysanin horumar mism jiraya sababtoo ah waad dareemi kartaa dalalka horumar waxay ku horumareen waa nabadda nabad haddaan la helin horumar ma jiro waa waxay isku aan isku xir yihiin horumar iyo nabad waa laba waa laba ere oo aan kala maarmin marka saas darteed markaa nabadda waa waa nolosha bilaadanka waxaad nooga warantaa bal faa-iidooyinka nabadda ay u leedahay bulshada maxaa ka mid ah si fudud nabad hadda la helo wax walba waa la heli karaa haddii aan kala sii qeexo nabadda haddii nabadda haddaa la helo waxaa la helayaa waxbarasho waxaa la helayaa caafimaad waxaa la helayaa cadaalad waxaa la helayaa horumar deegaan iyo mid bulsho inta waa la heli karaa haddii si lamid haddaan nabad aan la helin intaa aan kuusoo sheegay bilcagsigeed ayaa waxaa dhacaya burbur marka nabadda waxaa waa deegaanka horumarkiisa waa bulshada horumarkeeda nabadda waa soomaalida waxay tirahdaa nabadaa naas nuuga leh marka nabadda waa mararka qaar waxaa lahaa rag jiifkiisa waa nabad marka nabadda waa very important
door intee leeg baad ka qaadataan nabadda haddii si loo fiiriyo maadaama aad tahay aqoon-yahanada gobolka hiiraan ku dhaqan
si lamid anigoo inta badan ee arrimaha bulshada waan kasoo shaqeeyey sidoo lamid hayada maxaliga inta badan aan kasoo shaqeeyey ee quseeya maxaa la dhihi jiray kana shaqeeyo isdhexgalka arrimaha bulshada iyo maxaa la dhihi jiray wanaagga iyo nabad soo celinta iyo fahansiinka macnaha yan maadaama inta badan hadda dhalinyarta aysan ay yihiin dad ku dhashtay burbur aanan nabad iyo dowladnimo iyo nidaam aanan helin aanan ogeyn macnaha ay u leedahay sababtoo markaa dadkaasi ayaan waxaan u sameynaa wacyigelin in maxaa la dhihi jiray nabadda waxay tahay wanaaggeeda burbur maadaama aan muddo badan aan kusoo jirnay ay ka shaqeeyaan ayaga naftigooda nabadda sababtoo ah nabadda iskama dhasha iskama dhalatee waa la dhalayaa yacni laba ruux saddex ruux afar ruux isku tegey ayaa nabad yacni maxaa la dhihi jiray horumar iyo wanaag ka shaqey karo sidaas darteed marka waxaan mar walba aan aan aan jecelnahay inaan dadka aan ka wacyigelino nabadda walaalnimada yacni isdhexgalka arrimaha bulshada yacni qoloqolo iyo discrimination waxyaalo ay ku yidhahdaan qof xuquuq iyo hebel wasaan waa aan waxaas laga fogaado yacni si wadajir ah in laiskula shaqeeyo garbaha laisqabsado sidaas darteed marka lagu wajaho nabadda meesha ay naga jirto iyo sidaan ku heli lahayn marka si loo fiiriyo hadda tababarada aada soo qabatay yacni aada wax ka soo bixisay maxaa ka mid a maadaama tababaro badan oo la sameeya ay hadda nabadda qeyb ka qaadan karaan
socialka arrimaha socialka si lamid tababarada inta badan xaquuqda muwadinka uu leeyahay si si lamid ah qofka muwadinka maalintu dhashto ayuu wuxuu leeyahay xaquuq buuxda inuu noolaado inuu cadaalad helo inuu caafimaad helo inuu waxbarasho firi helo in yacni si siman oo yacni dadka kale ay u heli karaan waxyaabaha yacni ama shaqooyinka ha noqoto ama cadaalad ha noqoto waa inaad si siman loo helaa cid gooni aysan u qaadanin awoodda cid gooni aysan u helin waxbarashada cid gooni aysan u helin maxaa la dhihi jiray shaqada si siman loo helaa yacni qofka mar hadduu muwaadin soomaali yahay waa inuu helaa gabar ha ahaado wiil ha ahaado disable ama waxba curyaan ha ahaado maxaa la dhihi jiray ama oday ha ahaado ama maxaa la dhihi jiray wuxuu doona ahaado yani aanan loo fiirin hebel wax ma qaban karo kan dumar wax ma qaban karo kan curyaan wax ma qaban karo si siman in xaquuqda loo wada helaa
tababaradii aad bixiseen marka maxaa idiiga soo baxay maadaama tababaro badan oo kala duwan oo horumarinta nabadda aad qabateen
wallaahi waxaan dareenay weliba imbakti badan oo u sameeyey maxaa lii jira tababaradaas aan ka qayb aan ka qayb qaadanay anagoo badanoo dee dhalinyarada ee gobolka hiiraan gaar ahaan degmada beledweyne sababtoo ah waxaa marar isdhexgalka bulshada in yani aan sameyno tiimam yani kala du xaafado kala duwan degan aan isku keenno aan kubad ciyaarsiino maxaa la dhihi jiray meeshaas isbarasho ku dhex gasho dad maadaama ay is uqoonin maalintaas meesha isku bartaan beri ka maalin meel kale da isku helaan inaysi dad cusub isku noqoninoo dad yani kubad wada dheeliyo wada baashaalay kubad wada jaalanji gareeyey meesha ka yimaadeen berituna anigoo aanan meesha ka maqan haddina ay isballansan karaan si lamid ah ay iswadaarsan karaan aqoon iswadaarsi kala yani waa waxyaaba badan aan aan aan aan ka faa'idin sababto aniga nafta keenaa waxaan ka faa'idina dad badan oo aan markaas is aqoonin xitaa aan isku baranay oo meel kale kugu soo dhaweyna ku dhaha macalimo soo dhawaa marka aaday macnaha arrin oo wanaagsan ay hadda dhalinyarta ay aqoon-yahanada gaar ahaan degmada beledweyne ay wadaan waana sii wada doonaan doaleed mase ay bulshada u gaarto horumar wanaagsan iyo bilic soo celintii deegaankii nabaddii si loo helo dadka wax la bara nabadda qayb ma ka qaadan kartaa isla yani dadka inay wax bartaan nabadda qayb ma ka qaadan kartaa
wallaahi doorka aan leenahaba taas ahbo in ay qayb ka qaataan maamulka ay ka qayb qaadan karaan ay la shaqeeyaan sababtoo ah haddii aanan aas-aaska laga soo bilaabin dabaqa kor macnaha yani lama gaari karo sababto marka aas-aaskay waa bulshadii bulshadii inaan soo dhisno bulshadii manaa maxaa la dhihi jiray hoos aan kasoo asaasno aan dareensiino nabadda waxay tahay aan dareensiino yacni haddii aada nabad hesho minis waxaad helaysaa horumar waxaad helaysaa maxaa la dhihi jiray wax walba ee naftaada horumar girgiro haddii waxbarasho firi ay noqoto haddii caafimaad firi uu noqdo yacni haddii tusaale ahaan yacni in si ada lagu ixtiraamo waa inaad u ixtiraamta horta qofka deriskaaga ah ee deegaanka aad kasoo bilowda kadibna lagu gaaraa horumar wanaagsan marka waxaan is leenahay marka waxaa tababaradii iyo wacyigelintii iyo awareness-ka magaalada aan ka wadni in horumar la taaban karo laakiin aan ku filnayn laakiin hadda meel fiican ay marayso doaleed insha allah waxaan rajaynaynaa in magaalada afarta xaafadood gaar ahaan maxaa dhihi jiray iyo nawaaxiga degmada xataa inaan inay gaari doonaan doaleedmo waana si wanaagsan ayaan aan ugu rajaynaynaa in fariimaheen meel fog ay gaaraan ku ah laga wacyigeliya waxay tahay micnaha insir faquuq ama qofka in wixii doona lagu faquuqo yacni waa waa eredan lagu lagu yiraahdo ama waa waa kaa laandheeraasanahay iyo waa kaan baawar badanahay iyo meeshaas waxba kama kama gaari kartid iyo anoo ree hebel ah meeshaas seen ku tegi waaye iyo shaqooyinka si si fudud arrintaa horta inta badan waxaan ugu dhalisay dad badan oo yacni waxaan aragnay inay shaqooyin lasoo dejiyey haddina shaqaday aanan loo helin si siman asigoo aqoontiisa leh awoodi kara ayaa haddina waxaa dhacday in lagu reebo si oo trabalism ama yacni aan u helin si cadaalad fiican loo helin saas darteed markii caqabadahaas in badan arag nagu soo laabteen ayaa waxaan sameynay in awareness dadka aan sameyno laga wacyigeliyo la yiraahdo dadkan waa walaala tihiin waa sima tihiin xaquuqda adi aad leedahay mid lamid ayuu leeyahay saasi lamid marka maadaama adi aan nolol rabto walaalkan wuxuu rabaa nolol sida adi caafimaad u rabtid iyo nabad iyo cadaalad u rabta walaalkan wuxuu rabaa cadaalad marka simbale sida manaa waxaad ada la jeceshahay walaalkaan la jeclaa si macnaha yani adigana hadhow oo ku ixtiraamo ad adigana ixtiraam Eh, kadib yani bulshada marka haddii ay is ixtiraamto oo ay is ogaato qabiil qabiil inta laga baxa laakiin deegaan deegaan ahaan loo loo xifalto ma la yihahdo deegaan hebel iyo deegaan hebel iyo xaafad hebel iyo xaafad hebel guud ahaan haddina eh, degmada beledweyne gaar ahaan haddii macnahaas guud ahaan sii kala din gobolka yacni wuu kaa way kaaga duwan tahay Sid- eh, si- sidoo kale qof kuwa qabiil ah oo gobol kala degan iyo adoo gobolkan degan ee dadka deegaanka gobolkan iyo gobolka kale dadka qabiil isku qabiilkaa tihiin way kaga sokayaan sababto aa isku deegaad isku deegaanaa tihiin ee waxyaaba badan aad ka sheekaysi kartaan aqoon dheer aa isu leedihiin marka kaas eh, waxaad la sheegaysanaysaan ee ee, qabiilku maad la shee- isla sheeganaysaan mooyi si ee, maxaa la dhihi jiray xaquuq gooni ah waxaa kugu yeelanaya ninkan oo deegaan kula ah oo deris kula ah saas macnaha ee, in gacmaha ay isqabsadaan ee deegaankooda ay horumariyaan ayaan waxaan ka shaqeynaa marka inaan barno waxay tahay eh, eh, muwaadinka xaquuqda kugu leeyahay deriskaaga ah si limid marka si adiga maadaama aada u baahan tahay in maxaa la dhihi jiray eh, inaad lagu badbaadiyo aad eh, nabad hesho walaalkaa ixtiraam badbaadi nabad ha ka helo weli waxaad la socotaan barnaamijka horumarinta nabadda ee radio berla markana kusoo dhowaada heeska dhextaalka barnaamijka
dhiigi waa jacaylow boodhaariinu dhiigay meel baan u haystay dhiigi waa jacaylow boogaan ladhayno ciidi baanan karino beerka iyo wadnaha iyo bogaaka gaataaliyo inuu yahay dircasha qubeen baan u haystay webigu bujaaco biraha waraabsho dukubaas ku jiifo istaubaas buuxsho badarkiiyo galaydi laga tuure baarko canabkii bislaado buladiyo qoyaara lagu waa beriiso beelugu bujooga soo berita mahadkii beelad weyne maanjeedi webigu bujaaco beeraha waraabsho dukubaas ku jiifo saubaas buusho badarkiiyo galaydi laga tuure baarko canabkii bislaado buladiyo ciyaara lagu waa beriiso beelugu bujooga soo berita maadkii beelad weyne maanjeegin dhanka bari magaalada rooga qora joogto yadda hadlafgoodo bidhaxdee haweenkiyo gudi loo dhagneeyo dhanka bari magaalada rooga qora joogto yadda hadlafgoodo bidhaxdee haweenkiyo gudi loo dhagneeyo sima boqontaa joogo baal goray laamoodo baarkana xasaanke bidix midigiis gaaro bulxad lagu xiideeyo bar ku seexanayso markanaysa qaaro guwanaysa baalo igu beerti lahasho ugu teele maan baran sima boqontaa joogo baal goray laamoodo baarkana xasaanke bidix midigiis gaaro bulxad lagu xiideeyo bar ku seexanayso barkanaysa qaaro buwanaysa baalo igu beesilaasho ugu teele maan baran way sidee tahay aniga iyo beerlula iskumaanan soo bixin sow bariidadaydii iyo bilaashadeedii buundada ciyaartay beled weyn ku taali yalulata guudkood bartankeedamaay
intaasi aynu ku dhaafnayo iskaasi uu ku luuqeynayay fanaanka xasan aadan samatar waxaan rabaa inaan ku weydiiyo marka si loo fiiriyo qofka inuu ilbax yahay nabadda qeyban ka qaadatay inuu reemigaal yahay yani Eh, si fudud eh, ilbaxnimada eh, qeyb way ka qaadanaysaa sababto qeybtay uga qaadanaysaa waxay noqonaysaa ilbaxnimada marar qaar waxay samaysaa yani qofka bulsho kala duwan uu- inuu la dhaqmo eh, inuu nin wax bartay yahay Inuu simple- manaha qofka waxbarasho eh, manaha reemagaalnimo iyo reemiyii eh, waxay kula duwan qofka inuu wax barto horto. qofka hadduu wax barto waxay ka bedelaysaa noloshiisa waxweynay ka bedelaysaa shalay eh, meeshuu taagnaa iyo maanta meeshuu taagan yahay way kula duwanaanaysaa Eh, laga yaabo dad mm, ah, m- ah, reer magaal ah ay ka garaad badihiin dad reer baadiya laakiin eh, isdhexgalkiba arrimaha bulshada eh, waxaan isleeyahay dadka magaalada jooga ayaa ku badan sababtoo waa isdhex maraan kubaday wada ciraan Eh, maxaa la dhihi jiray meelo kale oo kala duwanay tegi karaan sida eh, maxaa la dhihi jiray inay eh, go- gobol to gobol inay aadaan ama degmo to degmo inay aadaan u aadaan eh, kubadda u aadaan sidoo kale waxbarashada sidoo kale dood wadaagga inay sameeyaan Eh, waxbarashada naftigeeda waxa waxay ka qaadanaysaa eh, qayb weyn in iskuuladii marar qaar hadda waxaa loo sameeyaa koob oo yacni iskuula la sameeyaa dad kala duwan iskuuladeeda iskuulo dad kala duwan oo xaafado kala duwan kala yimaada ayaa dhigto saas darteed marka eh, waxay imaanaysaa marka qofka intuu keligiis meel ku xirnaa lahaa inuu dabeecado badan oo kala duwan inuu barto kadibna dadkaas oo la dhaqmi karo dabeec- ay dabeecadu qofkaas biniaadanka uu ka- uu leeyahay inuu la dhaqmi karo marka eh, taasaa xoogaa ka saacidayso eh, dadka mm, oo reer magaalada joogo inay yani ay bartaan oo dabeecad walba qof walba eh, u yimaado sboortiga waxaa la tilmaamaa inuu door xoog leh ka qaato horumarinta nabadda yacni dadka inay nabadda ka shaqeeyaan oo dhalinyaradii lagu mashquuliyo maadaama la tilmaamo dhalinyarada haddaan la mashquulin inay nabadgeliya darrada ay qeyb ka qaadan karaan yacni sboortiga balka waran doorka uu ka qaadan karo horumarinta nabadda
wallaahi waxaan isdhihi karaa lamber one eh, wuxuu ka qaadi karaa doorka nabadeeda ama isdhexgalka arrimaha bulshada Eh, anigu waxaan isdhihi lahaa eh, number one Eh, maadaama eh, sportska uu yahay eh, nambarka koowaad ee isdhexgalka arrimaha bulshada sababta ku noqdan waxay tahay eh, waxaa laga yaabaa afarta xaafad ee magaalada beledweyne degmada beledweyne eh, inay eh, isku yimaadaan kan ge- geeska gees degan iyo kan geeska geeska degan xaafadda washa degan inay isla dheelaan is yaqaanaan aqoontaas maanta dhex martay eh, wax kale kuma dhex maran maalinay waxay wada dheleen kubad ay wada dheleen marka saas darteed eh, dad aan weligood is arkin wax isu keenay kubadda dad aan meel fog kala degan oo saaxiibay waxaa waxaa saaxiib macnaha walaaleeyay ama saaxiib ka dhigi kubaddaas dhex taalla ee markaas ay wada dheelayaan laga yaabo halkaas mar ay wada dheeleen inaysan noqonin oo marar kale ee marka isku isku raasaan markii ugu horreysay waxaa laga yaabaa ama dad urur ah inay isu keeneen ama mas-uuliyiin inay isu keeneen markaas halkaas mar isbareen kadibna ayagaa israadsanaa marka Ah, macnaha way sii joogteynayaan markaas kuma eka marka saas darteed waxaan is leenahay marka kubadda eh, ama sportska wuxuu ka qaadan karaa qaybta ugu muhiimsan ee isdhexgalka arrimaha bulshada iyo soo celinta nabadda deegaanka gabagabadii aan kusii dhownahay waxaan rabaa inaan ku weydiiyo marka si loo fiiriyo adig hadda tababarada aada bixiseen tababaro loo qabtay eh, odayaasha dhaqanka oo kaleeto qeyb ma ka ahaayeen iyo haweenka oo kaleeto maadaama ayaga laftirkoodaba ay nabadda udub dhexaad u yihiin odayaasha iyo haweenka
Eh, waa dhammaan eh, oo nabadda cid walbay qusaysaa cid walba ka qayb qaadanayso eh, kan curyaanka iyo odayga iyo haweenka iyo dhalinyarada intaba eh, nabadda waa muhiim in la wada qayb qaato cid gooni ah eh, uma xirna inay ka qayb qaadi karto qof kasta in aasaaska iyo saan hore kugu sheegaba eh, in aasaaska iyo waa guriga Eh, de- deegaanka waxaa deegaanka waa degmada beledweyne waa degmada degmada dhowr xaafad ay leedahay xaafadaha waxaa usii kala baxaya waaxo falaro tabeelo ilaa min guri marka maadaama ay wixii wax segwancy ay yihiin oo yacni si hoos imaanayaan ilaa guri inaa kasoo bilaawdeed xaafadii eh, tabeelihii eh, falarkii waaxdii ilaa degmadii inaad saas yani maxaa lihi jiray oo qofka kasoo bilaabo markaas wuxuu gaari karaa meel yani wanaagsan oo ugu weyn marka waxaan leeyahay marka asaaska in laga bilaabo asaaskiina haddana waa kasoo bilaabnay waxaan rajaynaynaa marka sida aan rajaynayno deegaankeena iyo dhammaan soomaaliya oo wanaagsan maadaama hadda eh, la- dowladda hadda ee dowladda ay dhisan tahay steedidii la dhisay eh, hadda waa laga bixi doonaa in qof lasoo doorto meel la keeno maadaama eh, bulshada hadda inta badan aysan jecleen eh, qofka loo keenayo aysan door ku lahayn laakiin beritu waxay ku yeel- waxay ku yeelanayaan door weyn ay ku yeelanayaan maadaama hadda councilka iyo mardhow in la- in la golaya deegaanka la magacaabo marka beritu qofa ada aad jeceshahay oo aad islaada qofkan ama beritu kusoo hoostaa kuu qudbeeyo islaada qofkaana yacni dantaada aad ka dhex aragtay oo beriyi horumarkaaga aad ka heli kartaa oo macnaha yani horumar deegaanka gaarsiin karaa is leedahay ayaad dooranaysaa codkaada ku imaanaa beridna codkaada ku dhacaa marka waxaan ka bixaynaa inaan qof lasoo qabto meel lasoo istaajiyo yacni qof bulshada aysan rabin lagu qasbo waa ka bixi doona haddoo lidmo marka eh, horudhac ay u tahay marka kulmadeenaan iyo maxaa la dhihi jiray wacyigelinta aan wadno iyo lahaas yacni arrimaha bulshada in yacni berito markii qof cod la gaaro ee codkeena qofkii aan is leenahay deegaankeena iyo dalkeena wuu horumarinaa aan kusoo saarno dolim insha allah maxaa loogu hortegi karaa aad islada waxyaabaha keena nabadgelya darada
wallaahi waaye e, waxaan is leeyahay e, si fudud haddii wada shaqeyn guud la helo maamulka oo dhammaan wada shaqeeyo deegaankii arrimadii e, bulshadii deegaanka ku nooleedna ay la shaqeeyaan e, waxaan is leeyahay si fudud in yacni lagu gaari karo amni iyo xasilooni iyo maxaa la dhihi jira horumar guud ahaan dhegeystayaal waxaa intaa kusoo gabagabeynayaa barnaamijka horumarinta nabadda idaacadda beerula ee magaalada beledweyn barnaamijka waxaa soo saaray islamarkaana idila socodsiinaya anigoo ah cumar yuusuf aadan ameeriko intan barnaamijkan lamada isku maqli doona sidaa nabadgelyo